iyadoo dhowaan lagu wado in gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan in ay ka dhacdo doorashada madaxweynenimo ee maamulkaasi oo sheegtay in uu ka madax bannaan yahay soomaaliya inteeda kale waxaa maamulkaasi gudihiisa haraynaya xiisado kala daran oo la xidhiira ololaha doorashada ee lagu wada in ay dhowaan hirgasho horjoogayaasha wubaratanka siyaasadeed ka dhexeeya ee maamulkan ayaana hadallo iyo dhaliilo isku jeedinaya faysal cali waraabe oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay somalilan dhanka kalena hogaamiye xisbiga ucud ee ka mid ah xisbiyada ka dhisan somalilan ayaa eedeemo dhowr ah u jeediyey maamulka xilligan ka jira hargeysa ee uu hogaamiye muuse biixi iyo xisbiga uu ka tirsan yahay ee kulmiye faysal ayaa muuse iyo xisbigiisaba ku eedeeyey in ay yihiin waxmatarayaal magacuyaal ah oo somalilan la haray dhanka kalena waxa uu tilmaamay in xisbiga kulmiye uu yahay xisbi qabiil oo beel gooni ah loogu shaqeeyo isaga oo sii hadlaya faysal cali waraabe xilli uu ku dhex jiray taageerayaashiisa oo xamaasad gelinayey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in maamulka xilligan ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya uu yahay mid ku shaqeeyo cadaalad darro intii uu xusbiga xusbigaasi yimi maynu arag w cadaalad maynu arag quluubtii dadkan way kala tagtay maantana waxa weeye xusbigii saddex buu u kala baxay saddex wadani kulmiye wadani iyo kaaha wadani iyo kaaha kulmiye u kala baxay kaaha wadan kulmiye waxay doonayaan waa kuraasidii xusbi qabiil ma xusbi qaran ma miyaan baarlamaan haysanaa miyaan dawlad haysanaa innaga intaba ismaamuno wuu baaba'ay way baabi'iyeen intii kulmiye yimid isku soo wada duub oo maamulka la baxay somalilan ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa hareenaya khilaafaad daakhili ah oo u dhexeeya madaxdiisa markii hore ku heshiisay in ay dalka soomaaliya ka go'aan waxaana ololo doorasheedkan ka muuqanaya in siyaasi weliba oo ka tirsan maamulka somalilan uu u xaklinaya in uu isaga ku fadhiista kursiga madaxweynenimo ee maamulkan